إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweenimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah arrin mucjiso ah oo walaac gelisay dadka ayaa ka taagan qaybo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya bulshada ku dhaqan gobolka wajeer ee dhulka n f d ayaa si adag uga soo horjeestay shir ay dowladda kenya sheegtay inay u qabatay dadka xoola dhaqatada ah ee ku nool dhulkaasi askar ka soo goosatay maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dadka caraysan dil cunug yar loogu geystay dalka kenya ayaa dab qabadsiiyey tiro guryo ah maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka ku wareejiyey tobannaan askari oo ka mid ah ciidamadii ay ku qabteen dagaalkii raaskamboni dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo fidsan arrin mucjiso ah oo walaac gelisay dadka ayaa ka taagan qaybo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya faahfaahin ku aadan warkan waxaa halkan ka soo jeedinaya mubaarak cumar deegaankan oo lagu magacaabo yaqdhuri oo hoostaga degmada qallaaf ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa waxaa laga soo sheegaya dhacdo ugub ku ah dhagaha dadka taas oo ah in guuryaha uu dabka iska qabsanayo tooriyana dadka loola dhacayo iyadoo aan la arkayn cidda falka geysanaysa arrintan mucjisada ah oo walaaca gelisay dadka ayaa hadalhayn badan dhalisay iyadoona bulshada qaarkood ay isaga barakaceen guryihii ay ka degnaayeen deegaankan mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dhacdadan la yaab kale ay haysataa iyo sida ay wax u dhacayaan
arrinna la yaab le baa ka dhacay degmada qalaaf ee qaballo yaroo hoos yimaada oo jaaq dhowr la yidhaahda dab urayo oo ciddii daartay aan la arkaynin ruuryo dadka shacabka ah iskaga socoto dhibaatooyin badan baa halkaa iyo halkan ka jira walaale wallaahi runtii lama garanayo cidda qabadsiinayso dadkaasi guryaha lamana arkayo tuuryada waxa kugu soo tuuraya yacnaha kugu dhufanaya tuuryo kugu iskaga kaa dhacaysa maad arkaysaa wax soo tuurayana aad arkaynin dab sidoo kale guryaha qabsanaya oo dee wax sanqadhahaana marka hore intuu bixiyo sida yacnaha xabad dhacaysoo kale firirig intay dhahdo guriga ku dhacayso olilkunbad markaa la kulmaysaa wuxuu kaloo tilmaamay isagoo sii hadlayay in dabkan uu markiisii hore soo bilowday maalin cad balse hadda uu mararka qaar habeenkii kacayo tanina ay keentay in dadka ay isaga barakacaan guryahooda oo ay banaanmanka seexdaan walaalo horta arrintan saddex isbuuc bay socotay markii hore ay bilaabanaysay dharaarnimay ahayd habeenkii oo dhan iska nabad buu arliga iska ahaa halka saac labada saaca subaxnimo ilaa iyo kow iyo tobanka intaa inta udhexaysa unbuu waxaan soconayay habeenkii baa la iska nabadgelayay laakiin maalmahan dambe hadda laba maalmood hadda laba habeeno hadda ah habeen iyo maalin buu u socdaa dabka si kastaba ahaatee arrintan mucjisada ah ee ka taagan dhulka soomaali galbeed ayaan la ogeyn cidda ka dambeysa balse bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ayaa muddooyinkii dambe wajahaya dhibaatooyin kala duwan iyadoona xabashada loo sababeynayo arrintan kuwaas oo doonaya in ay la wareegaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda bulshada ku dhaqan gobolka wajeer ee dhulka n f d ayaa si adag uga soo horjeestay shir ay dowladda kenya sheegtay inay u qabatay dadka xoola dhaqatada ah ee ku nool dhulkaasi faahfaahin ku aadan warkan waa kan cabdulkhaaliq macalin cabdiweli shirkan oo maalin ka hor ay dowladda kenya qabatay ayaa waxa ay ku sheegtay inay kaga hadlayso caqabadaha ka haysto xoola dhaqatada balse ay dadku sheegeen in wax xoolo dhaqato ah aysan halkaasi isugu imaan oo ay kenya isugu geysay siyaasiyiin iyada taabacsan waxa ay tilmaameen in wax faa-iido uga jirta xoolodhaqatada aan looga hadlin kulankaas uuna yahay mid dhicisoobay oo aan wax natiijo ah kasoo bixin waxa ay sheegeen in horay loogu soo tashaday xoolodhaqatada shirkana lagu doonayo in iyaga lagu dhaco xoolahooda waxaana ay si adag uga soo horjeesteen shirkan oo ay dowladda kenya wado waa kuwaan qaar ka mid ah iyaga oo warbaahinta u sheegaya inuu shirkaasi wax kama jiraan uu yahay waxaa ka qaldanaa dadkii xoolodhaqatada ahaa meesha waxaa iskugu imaaday siyaasiyiin meesha bombaasana ma aho nairobina ma aho ritland ma aho meesha waa xoolo dhaqato sidii siyaasiyiintii ay ku hadli jireen iyo ku hadlayeen ma ogihi anaa shala waxaan u arkay ana wax xoolo dantooda lasoo hadal qaaday yauna arkin anaka haddaan ahana dadka xoolo dhaqatada eh yaa xoolaha baahidooda sheegay ariga uu jirrigu ku dhammaanayaa geelu jirrigu ku dhammaanayaa loodaa waa dhammaanaysaa wax baahidoo ka hadlay ma jiraan abaar baa hadda taagan si biyihii u baahan yihiin kayd caws ba u baahan yihiin nafaqay u baahan yihiin yaa ka hadlay cidna kama hadlin dad aanba heshiis ahayn macaal gabanahoodii heshiis maaha anaa ka mid a odayaashii magaalada magacayna waa laga tiray waxaa looga tiro sababna ma sheegi karno wixii meesha isku yimaada waa siyaasi oon weli aan israbin dhulka n f d oo ay gumaysato dowladda kenya ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay cabasho badan kasoo yeeraysay dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi iyadoona ay markii ugu dambeysay ay cabanayeen dad ganacsato ah oo halkaasi loogu qaado canshuur xaddhaaf ah askar ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee walaayada jubbada hoose tafaasiisha warkan waxaa sii ambaqaadaya cali aadan askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose askartan ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada jamaame ee walaayadaasi askartan ayaa kasoo goosatay ciidamada maamulka la baxay jubbaland ee ku sugan deegaanka janaahi cabdalle ayaa waxay la soo goosteen hubkii ay wateen oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan mujaahidiinta iyagoona hore usoo qaatay hubkii ay wateen mahad cabdibashiir waxa uu ka mid yahay askarta kasoo goosatay maamulka jubbaland bismillaahi raxmaaniraxiim magaca waxaa layidhaahaa mahad cabdibashiir baa la dhahaa waxaan ka imid magaalada kismaayo meesha ku imid afar bilood baan tabar ku jiray kadib sa tabarkina looga soo saaray ee hubkiina la siiyo xagana baan uga soo kaxay islaamigaan soo kaxnay marka tababarka xageed ku qaadateen magaalada kismaayo ku qaadanay tababarka markaa kasoo baxay shaqada kugu wareysay shaqaba ma qabaninba socodkiiba halkan baan kusoo galay ciidamaha birta dheer baan ugu jiray wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay in aada iyo aad baan laysoo dhoweeyey marka waxaan leehay kolley waxaan ahaa ciidamada jubbaland baan muddaaan afar bilood oo dhibowga ku jirnay dhibowgii markaan kasoo baxnayna ilaa iyo waxaa nala soo qaaday meesha la dhaho jana cabdalle annagoona xerada jana cabdilla anaan soo gaarin baan anagu dib hawdkii dhexdeeda kagasoo kaga dhaxadhnay oo soo xaggan soo dhaqaaqnay marka intaan meesha ku jireen dhibooga ku jirayba siiftanka aan ku bixi lahaa waan waan raadinayey anoo dhibooga ku jirana siiftan aan ku baxa waan waayey ayaan go-aan ku qaatay afartii biloodna sidii baan ku joogay oon dhibowgii kaga soo baxay dhibowgii markaan kasoo baxayna anoona dee meeshii la iigu talagalay oo la idejinaya xeradii la idejinaya anoona soo gaadhin baan kasoo tegay askartan ayaa waxay ka sheekeeyeen muddada ay ka mid ahayeen ciidamada maamulka la baxay jubbaland iyagoona sheegay inay si wanaagsan usoo dhoweysay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mana aha markii ugu horreysay oo maamulka la baxay jubbaland ay askar ka soo goosato dad ka caraysan dil cunug yar loogu geystay dalka kenya ayaa dab qabadsiiyey tiro guryo ah wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in deegaan ka tirsan ismaamulka siaya ee gudaha dalkaasi lagu dilay cunug yar oo toddoba jir ah kadib markii falkan dilka ah lagula kacay cunuga yar ayaa waxaa dadka caraysan dilka loo geystay wiilkan waxay dab qabadsiiyeen tiro guryo ah oo ku yaala ismaamulka uu falkan ka dhacay booliska kenya ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan dhacdadan ayna saxaafadda la wadaagi doonaan wixii ka soo baxa waxay intaasi ku dareen in meedka wiilka yar laga helay meel keen ah hal maalin kadib markii ay waalidiintiisu sheegeen inay waayeen ubadkooda calaamado muujinaya in ceejo lagu dilay wiilka yar ayay boolis ku sheegeen inay ku arkeen jirkiisa ayna baaritaano ku wadaan dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika waxaa marba marka xigta kusoo badanaya falalka layaabka ku reebay bulshada muddooyinkii tagay guud ahaan dalka kenya gaar ahaan magaalada caasimada u ah ee nairobi ayaa laga soo tabiyey falal guracan oo ay ku dhinteen gabdho soomaaliyeed xukuumadda uu hogaamiye william ruuto ayaana waxba ka qaban oo u taagweysay inay xakamayso falalka amni darrada ee faraha kasii baxay halka warkan aad kala socotaanna waa raadiyaha alfurqaan maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka ku wareejiyey tobannaan askari oo ka mid ah ciidamadii ay ku qabteen dagaalkii reeskamboni warkan waxaa la diyaar ah waryaheena farxaan cali kudhowaad boqol askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo lagu qabtay dagaalkii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland oo ka dhacay reeskamboni ayaa dib loogu wareejiyey dowladda federaalka wasiirka gargaarka iyo musiibooyinka maamulka la baxay jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa ciidamadan markii ay wareejinayeen wuxuu sheegay in wax weliba oo dhacay ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka dagaalkaasi arbacadiiba soo gebagaboobay dhallinyaradani waa dhallinyaradii beesha lagu qabtay kuma faraxsanin dhallinyaro soomaaliyeed inaan maxaabiis ku tilmaanno kuma faraxsanin dhallinyaro soomaaliyeed in la laayo waxaad moodaa dowladdii soomaaliya inay ka mashquushay dagaalkii la rabay in lala galo shabaab oo xoogga la geliyo maxaa keenay halkan inay ka dhacdo waxaa keenay musiibo iyo mushkilad dowladda soomaaliya ay la rabtay jubbaland inay ku khalkhalgeliso nidaamkeeda ay ku burburiso ay ku dumiso taliyaha qaybta boqol afartan iyo saddexaad ee ciidamada dowladda federaalka oo fadhigoodu yahay magaalada kismaayo ayaa la wareegay ciidamadan wuxuuna sheegay in howshiisu aanay ahayn inuu siyaasad ka hadlo una yimid raaskambooni inuu la wareego ciidamada maxaabiista ah waan ku faraxsanay marka inaan idiin imaado oon idin hor imaado idinkoo bad qaba xaaladdu kolba meel bay taagan tahay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha u bogodhayo oo caafimaad ha siiyo biidnillaahi alkariim caawa waxaa ku hoyan doontiin xeryihii laydinka soo qaaday muhiimmaddayduna intaa keliya waay siyaasad baana ka hadlaynin maxaa saxa maxaa khaldan baana ka hadlaynin muhiimmaddu waxay tahay oon isu soo xilqaamay anigoo weliba aanan ogolaansho buuxa haysanin inaananoo kismaayo joogo aad halkan idinkana aad bacaad jiftaan oo waxaa weeye aad ku dhibaatootaan oo ad biyo ku weydaan oo nololad ku weydaan diyaaraddu way soo degaysaa falaydkii horreeya waa kacay soddon iyo saddex buu qaaday idinkana konton baa tihiin maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale uu maamulkan diyaarad ka saaray kismaayo ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk ee ku dhaawacmay dagaalkii raskamboni kuwaasoo la geeyey muqdisho
dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waanaga intaa